in ka badan saddex boqol oo arday oo baratay maadooyinka kombyuutarka caafimaadka iyo ingiriiska islamarkaana ka aflaxay maxadka waaberi college ayaa xaflad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada bowrama waxaana ka qeyb galay xafladda qalinjibinta mas-uuliyiin ka tirsan waaberi college baahda waxbarashada iyo marti sharaf kale cabdulaahi axmed cumar maamulaha waaberi college ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda waxaan hambalyaynayaa ardayda maanta halkan ka qalin jebinaysa waa beri college oo ah dufcaddii shan iyo tobnaad oo saaka halkan ka qalin jebinaysa ooy tiradoodu dhan tahay saddex boqol iyo toddoba arday ayaan maanta farxadda la wadaagaynaa maamul mucallimiin iyo waalidba aasaasay labada kun iyo toddobadii oo lagu aasaasay arday tiro yar oo ina aasaaseen dhallinyar aanu ku aasaasnay wakhtiga aan jaamacadda camuud gallay qalinjabiyayaasha oo sida la sheegay tiradoodu ay dhan tahay saddex boqol iyo toddoba guud ahaanna laba kun iyo todoba boqol arday ka badan baa ka qalinjabisay waxaa halkaa ka cad inaad buuxiseen dhammaan shuruudihii la idinka baahnaa waxaanan caddaynayaa inaad sifo sharciga u qaadanaysaan shahaadooyinka maanta halkan la ydinka guddoonsiinayo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay xafladda qalinjiminta ayaa ardayda kula dardaarmay in dadaalkooda halkaa ka sii wadaan waa inaad tartamada adduunyada ka dhacaya waa inaad ka qayb gashiin waxbarashadiinna had hore u wadiin waxaan u ducaynaynaa ardayda halkan ka qalinjabinaysa iyo waalidka ku tabcay xagga waalidiintana waan kaga qayb galayaayoo goro dambayskaygii baan ka qalinjabinaya oo saddex boqol iyo toddobada arday qalinjabinaysa ku jira oo uu ka mid yahay inankayga oo markii saddexaad qalinjabiyey
ay waxbarashadeediin bilaabantay halka ka sii wada safiro waaberi mataliyo iyo dhammaan bulshada gobolka wadalba waatiin waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo
tacabkaas ay waalidkiidii soo geliyeen idinkaa laydinka rabaa inaad celisaan aad baan ugu ducaynayaa macallimiinta collegekan oo runtii dadaal fara badan muujiyey oo hurmuud ka yahay cabdilaahi axmed oo cumar